marka hore waxaad iigu bilowdaa magacaagu saddexan iyo taytalkaaga magacaygu waa maxamed maxamuud cabdilaahi shiine taytalka halkan hadda aan ku duubayo waxa weeyaan guddoomiyaha guddigii waaheen dhaqaalihii loogu yaboohay ururinayey minneapolis minnesota waa gartay waxaad shalay soo gabagabayseen gurmadkii lacag ururinta ahaa bal marka hore waxaad iiga warantaa gurmadkaasi iyo sida aad ku soo idlayseen iyo ugu dambeyntii lacagta aad soo xarayseen inta ay noqoto lacagtan soo xiraynay waxay weeyaan hal milyan sideed hal milyan laba boqol iyo siddeetan kun oo dollar hawshaasna waxaan ku jirnay bishii rabadaan maalintii uu habeenkii uu dab ku bilaabmay abaabulkii horeeye waxaa bilaabay guddoomiyihii guddiga ganacsatada soomaaliyeed cabdiraxmaan ciise kaahin isagaana afur noo sameeyey sideedii bisha lixiyo tobankii bisha saddexiyo labaatankii bisha sankalaadhahayd iyo maalmihii ka dambeeyey oon shahaadooyin siinaynay dhalinyaradii nagala qeyb qaadatay hawsha cabdiraxmaan iyo tiimkii la howlgalay sideedii bisha lacag fiican bay halkaasi ku ururiyeen habeenkii ku xigay somaliland community of minnesota oo anuu aan hogaaminayey ayaa iyaguna lacag aad u muddo kara iyaguna habeenka soo hooyey lacagta badankeeda habeen kasta gacantaanu ku dhigaynay waxaa kaloo iyaguna qeyb weyn ka qaatay soomaalida suuqa caramel oo iyaguna lacag fiican soo hooyey masjidada ayaana oo ka kooban shan iyo soddon masjid oo maraykanka ku filiqsan ayaa iyaguna lacag aada u muddo kara keenay masjidada umma masjidada madaxa bannaan lacagaha kale waxay naga soo gaadheen washington seattle california kansas iyo waxaa kaloo naga soo gaareen lacagta noo timid anaga oo sagaal boqol iyo afariyo labaatan kun toddoba boqol iyo toban dollar oon shalay accountka ku shubnay dahabshiil waxay nooga timid magaalooyinkaasi iyo masjidadaasi waxa kale oo lacagtu ay ka baxday iyadna oo laga ururiyey oo aanu ka howlgalnay coordinationkeeda iyo iskudubaridkeeda nabaraska atlanta kintaki virginia colombus ohio iyo maine waxaa kaloo lacag toban kun inooga timida iyadna anaga new york oo seerkus dhalinyaro halkaa ku ururisay lacago kaloo waxaa jira goofanka ku baxay oo iyaguna dhalinyaro badan ay noo keentay marka isku geyn lacagta aan hadda u dirnay hargeysa waxaa weeyaan hal milyan laba boqol sideetan kun
marka lacagta iyada ay faraha badan sida aad sheegtay maraykanka oo dhan minnesotaba ugu badnaatay aad ka soo aruuriseen yaad ku hagaajiseen ma adinkaa tegayo meeshii lacagta geynaya ma dowladda somalilan baad ku wareejiseen qaaba nuuce ah ayaad lacagtii ku gaarsiinaysaan dadkii aad u aruuriseen horta waxaa jira dowladda somalilan in guddi heer qaran ay magacowday waxaa kaloo jira guddi kale oo ganacsatada iyo iyo culummada oo somalilan iyagana la sameeyey laba account baa markaa loo asteeyey dadka account waa account kan dowladaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ay ku soo shubayaan wixii caawumaa ay soo gaara accountna bulshada qurbajooga iyo bulshada gudaha joogta ee reer somalilan iyo kuwa kale soomaaliyeedba inay ku shubaan oo ganacsatada iyo culummada gacanta ku haysa labada guddina waa laba guddi oo wada shaqeeya annagana coordination iyo wada shaqeyn baa naga dhexaysay marka accountkaas oo dahabshiil ka furan ayaanu ku shubnay faa'iidadiisuna waxay ahayd lacag la-aan baa lagu dirayey waxaana noo fudeydiyey lacagta hal milyan iyo laba boqol iyo sideetan kun inay maraykan si sharciya uga baxdo hay-adda haro oo iyadu meelo badan kasoo shaqeysay geeska africa shan iyo tobankii sane u dambeeyeyna shaqeynaysay xaaji cali xaaji cabdi nuur ayaa noo fudeydiyey oo hawshaasi si fiican noola qabtay accountkiisana lacagaha ku wada ururnay
sidee ku hubinaysaan marka lacagta faraha badan aad uruuriseen ee dadka masaakiinta ah ee hantidoodii ku buurtay suuqa waaheen inay lacagtaa gaarayso maxaad ku hubinaysaan waxaan hadda naga baxaya oo aanu dirnay number one horta waxaan ka ilaalinay siyaasadda iyo qabyaalad iyo nin jeclaysi waxaana hawshaasi nala galay oo qeyb weyn ka qaatay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan minnesota dood dheer masjidada culummada ganacsatada iyo dadka mudakarka ee soomaaliyeed iyo dad kastoo ee somalilan ee halkan ku noolba markii aan wada hadalnay oo aanu aada uga wada sheekaysanay waxaan diraynaa wafdi wafdigaasi axadda ayuu ku beegan yahay hargeysa waxaa hogaaminaya guddoomiyaheennii u horeeyey cabdiraxmaan ciise kaahin iyo xaaji cali oo hay-adda hara ka socda iyo axmed naasir oo masjidada oo dhan ka socda waxay la kulmi doonaan gudiyadii loo asteeyey hawsha inay qabtaan waxay tegi doonaan meelihii dabku u baabiiyey ee suuqii waaheen waxay la kulmi doonaan dadkii victimiska ah kuwii lacagahooda la siiyey iyo kuwii lacaga ay ka maqan yihiinba waxay guddigaasi tusi doontaa databaseka ay sameeyeen ay u sameeyeen sida dadka lacagta loo siinayo borosiska dadka lagu dhaarinayo sida dadka loo ogaanayo inay yihiin dadkii hantidu ay ka luntay marka waxaanu ka wada hadalnay wax badan waxayna noo ballan qaadeen in si daacada oo mataqaanaa inta bini aadan kari karo ay samayn doonaan marka aadna waan ugu kalsoonahay nimanka hawsha wada niman badan oo muddo karoon muddadaa yaree kooban aan isku baranay weeye wasiirka awqaafta iyo diintu ka mid yahay waxaa kaloo ku jira afhayeenka oo doctor buuxana ah oo aada isaguna noola soo xiriirayay marka guddigaasi guddi aan aada ugu rajoweynahay weeye inay gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay adigoo soo koobay ugu dambayntii in hawsha intaa laeg la qabto si niyad ah wadajir ha loo qabto wax sahlan maaha hal iyo laba maxaa laga baran karaa dadaalkan aad muujiseen ee lacagta faraha badan intaa leeg aad magaca soomaalinimada kusoo ururseen waxaa laga baran karaa marka hore ummadda soomaaliyeed in ay aaminto qofka soomaaliga uu aamino inuu la shaqayn karo qof ay kala duwan yihiin fikir siyaasadeed inuu aamino qofay ku kala duwan yihiin aragtiyo guud qofay ku kala duwan yihiin qabiil iyo wax kasta oo siyaasad noocay doontaba haatee ka jirta carro soomaaliyeed ay degto oo dhan waxaan nidhi waa in laga madax bannaanaado oo culayska la saaro sidii dadka walaalaheena ee dhibtu ka dhacday loo caawin karo marka waxaana mideeyey inaan caawinno dadka ay dhibaatadu gaadhay annagoo ku kala duwan waxyaabo badan baa waxaanu dhinac iska dhignay kala duwanaanshiyahayaga waxaananu ku heshiinay in aanu annagoo kala duwan aanu dadka soomaaliyeed ee dhibtu gaadhay ee reer somalilanna ee walaalaheena ee hargeysa dhibaatada ku gaadhay aanu caawinno taasaa noo fudaydisay annagoo is aaminay ayaa ummadii soomaaliyeed ee lacagta bixinaysana waxaynugu aamineen lacagtoodii kuwayagii lacagta urinayena waxaanu ku darnay lacaga ka badan lacagaha dadka caadigu bixinaya sidaa darteed waxaan cashirkaasi antan ka baranay wuxuu noo furayaa in aanu u adeegi karno ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto oo ay dhibaata soo gaadho inaanu sida tan aan ugu hagarbaxnay ugu hagarbaxayno cid kastoo soomaaliyeed oo hawshaa ka qayb qaadatayna anagoo ku hadlaya magaca somalilan community waxaa la idiin hayaa abaal aan weligeed go-ayn kuwii soo celiyana ilahay naga dhigo